dalka britain waxaa laga cabanayaa dhaqaale xumo baahsan halka qiimihii maciishada korontada iyo shiidaalkuna ay cirka isku shareereen dhaqaale xumadan waxa ay saamaysay qaar ka mida shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha caafimaadka iyo waxbarashada dalkaasi kuwa warshadaha ka shaqeeya iyo dadka danyarta ah waxaana la sheegayaa in qoysas badan oo haatan hore u shaqayn jiray ay ku adag tahay in ay raashin ku filan u helaan caruurtooda haddaba ismaaciil ducaale yuusuf waa macallin soomaaliyeed waxaana uu shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee magaalada sheffield ee dalkaasi britain wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka wareystay saameynta dhaqaale xumida si ay ku yeelanayso tayada waxbarashada ee caruurta amaba ardayda
runtii dhaqaale xumadan saamaysay adduunyada oo dhan ayay saamaysay maaha u k keliya wax u gaara wax wada taabtay dhammaan ama soomaali ha noqdeen ama dadka kale ee la nool eeaanu la noolnahay ee ku nool qurba waddankanba ha noqdeene runtii dhaqaalahan taabtayna waddanka saameeyena wuxuu saameeyey adduunyada oo dhan waxaanu ka bilowday runtii intii dagaalkii ukraine uu socday oo dhanba waa dhaqaaluhu hoos buu sii socday waynu aragnaayo dee kolley dadkaaf soomaaliya ku hadla dollar iyo lacag bay diraan lacagsi u jabtay ama ay dee ay suleekaadeen dollarkii iyo genigii waynu aragnay halkan ingiriiska oo kale lacagtu aad bay qiimaheed hoos ugu dhacay dhaqaalihii dadkii mushaharka qaadanayey lacagtii waxba u goyn mayso suuqii oo dhan dhaqaalihii dukaanka markaad tagtid amaad kasoo istiraatid kasoo kasoo wax kasoo iibso wax waliba cirka u baxeen wixii shaygii giniga ahaa wuxuu noqday laba ginibu ku dhow yahay caruurta yaryar gaar ahaan markaynu usoo noqono oo berigii hore la odhan jiray waa inay xabad khusada cunaan maalintii iminka tii uma suurtogelayso arrimahaas waxay aad iyo aad u taabteen caruurta yaryar oo cuntadii uun haddii mar wax loo helo ama laba jeer wax loo helo maalintii ay aad u saameyn weyn ay ku yeelatay arrimahaasi dhaqaalaha dadkiina shaqadii way yaraatay wax soo saarkiina aad u yaraaday waa tahay xilligii qaboobaha ayaynu macalin ismaaciil iminka ku jirnaa caruurtuna cunto miisaaman ayay u baahan tahay oo weliba kulul xilligan marka dhaqaale xumadan jirtaa saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa tayada ardayda waxbarashadooda
runtii siyaabo badan bay u taabanaysaa dhaqaale xumadan dhacday iyo waxyaalahan dhacay waxbarashada carruurta wakti qabobaynu ku jirnaa waa runta dee dadku markan halkan la joogo qurbaha la joogo ama dee yurba la joogo waxay aad u qaataan dharka dhaxanta oo dhaxanta aad u badan baa dhacda markaa qofkii ama aabihii ama hooyadii waxay la tacaalaysaa cuntadii carruurta dharkoodii laftoodii dhibaatay ka yeelanaysaa carruurtii oo qarqaraysa iskuulkii tegaysa ama amaana haysan dharkii ku habboonaa arrimahaas waxay u keenayaan inay qofku dhaqaalihiisii inay ardadii ay waxbarashadii aad ugu ugu nuglaa ay ugu nuglaato qabowga iyo jira awgeed waxa kale oo iyana taa la mid ah caruurta oo caruurta waalidiinta oo dee markii hore siin jiray waxbarasho dheeraad ah ama macallimiin u qaban jiray caruurta guryaha ugu qaban taas oo keentay iminka inay aad u yaraatay maadaama dhaqaalihii qofkii aad u yaraaday inaanu awoodin inuu macallimiin inuu u qabto macallimiin guryaha ugu qabto taasoo ay keentay dhaqaale xumida ka dhacday waddankan waxbarashadiina markaa ay aad iyo aad u saamayso carruurtii oo waxbarashadii halkii laga rabay ay hoos ugu dhacdo waa tahay haddii aynu eegno macalin ismaaciil ardayda sana dugsiyeedka ku jirta hadday noqoto dugsiyada hoose ama dhexe iyo sareba kuwee ayaa ugu nugul ayaad is leedahay runtii carruurta oo dhami aad bay ugu wada nugushahay dhammaantoodba laakiin dee kuwa midba midku ka yaryahay way kasii nuglaanaysaa oo diseno aadka oo yaryar ayaa aad iyo aad ugu nugul kuwa waaweyn laftoodu de way u nuglaanayaan laakiin carruurta aad u yar baa nuglaantu ugu badan tahay waa tahay haddii aynu eegno ardayda soomaaliyeed maadaama de jaaliyadda soomaalidu ay jaaliyadda inkastay muddo joogtay haddana lagu tiriyo jaaliyad dalka ku cusub waalid badani ay jiraan oo aan af ingiriisada ku hadal taasi ay saameyn ku lahayd waxbarashadooda tayada waxbarashadooda sababahan iminka isbiirsaday marka la eego gaar ahaan dugsiyada dhexe qoysaska soomaalidu maxaad isleeda way qaban karaan ismaaciil maadaamaad muddo dheerna macalin ahayd caruur soomaaliyeedna aad wax u dhigi jirtay iyo qaar kaleba runtii waad mahadsantahay cabdixaafid waxa weeyaan arrinkaas horta waa arrin adduunyada oo dhan taabtay maaha wax soomaalida keliya u gaar ah waayo waxaad arkaysaa dadkii oo meelaha cuntada lagu ururiyo ama dukaamadu marka ay cuntada markaa dukaamada shoppinka oo intagtid ka dukaamaysanaysa dukaamada waaweyn waxaad arkaysaa meelaha cuntada lagu kaydiyo oo dadka cuntada aan awoodi karin lagu la siiyo taasi waxay keentay in dadki dad badan ay markaa halkaa tagaan oo loo ururiyo cuntooyin loo urursho arrimahaas inagu runtii aad baynu uga yara faannaa haddaynu soomaali nahay mana jecelin inaynu meelaha ama cunta meel lagu qaybinayo aynu tagno ama aynu khudrad meel lagu qaybinayo aynu tagno hase yeeshee danta lagama xishoodo qofka waxa odhan lahaa ciddii aan awoodi karin inay caruurtii quudiso ama ay saddexdii waqti wax siiso in ay markaa meelaha cuntada uga soo qaadi karaan jaaliyadaha laftoodu aad bay ugu dadaalaan inay caawiyaan jaaliyadda soomaalida ay ugu caawiyaan una sheegaan meelaha ay wax ka heli karayaan ama sidii ay dhaqaale ahaan ama biilasha ay isaga bixin karayaan hadday korontada tahay hadday biyaha tahay hadday gaasta tahay waxyaalahaasoo aad iyo aad laftoodu qiimahooda aad ugu kacay iminka gaar ahaan batroolka iyo iyo laydhka iyo waxaasoo dhan korbay wada kaco way saddex laabmeen laba laabmeen qaar badankoodu qaarna way saddex laabmeenba marka arrimahaasoo dhan waxaa jira waxyaalo lagu caawiyo meelo badanoo dowladdu way caawiyo caawimad badan way fidisaa inay u dadaalaan oo eegaan meelaha caawimaadda laga helo oo dhan ayaan kula talin lahaa eegaanna meelaha waxyaalaha dowladdu ay marba sharciyad ay soo saarto ayna ogaadaan in wax ay xaq u leeyihiin inay doontaan aad iyo aad ayadu mahadsantahay macalin ismaaciil waad mahadsantahay cabdixaq